بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحمed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أmا bعd qاla الإmاam الbخhariي رaximh الlه taعaalى bab الإdn bاlجanاaزة baabu bayaani xukmi اlإdni ogeysiintii xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay biljanaaزati la ogeysiiyo tii hore waxay ahayd qofka dhimashadiisa baabkanna waxaa weeyaan janaazadii in la ogeysiiyo markii lasoo diyaariyo kadib in la ogeysiiyo dadka say ugu tukadaan markaas ibnu rushayd alfihdi waxa uu yidhi dabatnaahu bikasri اlhamzati wa sukuuni اlmucjamati waxaanu ku dabdinnay hamsada oo hoos dhigan iyo daalka dhibicda leh oo reeban alidn baabu اlidni wa dabatahu bnu اlmuraabit wuxuu u dabdiyey isaguna bimaddi اlhamzati wa kasri اdaali calaa wasni اlfaacili baabu aadini baabu اlaadini saasuu u dabdiyey kan ogeysiinayo biljanaasati ogeysiinayo markaas ay maa xukmuhu meeshaana marka waxaa weeyaan ibnu xajar waxau yihi qultu wاlأwalu awjahu waxaa wejhi yacnii awjahsan oo wajiih ah dabdiga hore walmacnaa idinka macnihiisuna al-iclaamu ogeysiin ayaa laga wadaa biljanaasati janaasadii la ogeysiiyo idantahaa amruhaa arrinkeeda marku dhammaado liyusallaa calayha si loogu tukado si markaa janaasadii loogu tukado tii hore waxay ahayd ninku markuu dhinto in la ogeysiiyo dadka hebel waa dhintay la dhaho midaanna waxay tahay hebel janaasadiisa u kaalaya si loogu tukado oo loo sagootiyo labay marka kala وqاl أbو rاaفع عن أbي هurayرaةa رadي الله عnه qاal qاala النaبiyu slى الlه عlيه alي wsلم nebigu waxa uu yidhi alاa kuntum maxaad u ahaan weyseen aadantumuunii inaad isoo ogeysiisaan yacni maxaad iisoo ogeysiin weyseen xadiid bay ku jirtay marka naag masaajidka xaaqi jirto dhimatay oo habeen ay duugeen oo markaa nebiga aynan ogeysiinin oo markaa uu yidhi maxaa iisoo ogeysiin weyseen qaala xadaanaa muxamedun muxamedkan marka huwa bnu salaam weeyaan muxamed bnu salaam albikandiyu albukhaariyu kamaa jazama bihi abu cali ibnu sakan fii riwaayatihi can ilfirabriy ayb wa abuu mucaawiyata huwa dariif qaala xadaanaa muxamedun qaala akhbaranaa abuu mucaawiya huwa dariif muxamed bnu khaazim can abi isxaaqa can abi isxaaq ashaybaaniy huwa sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruus ayaa la yidhaha abu isxaaq ashaybaani can ishacbiy can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal maata insaanun qof ayaa dhintay kaana rasuulu llahi sal l salam yacuuduhu nebiga uu soo booqan jiray nin nebigu uu soo booqan jiray ayaa dhintay meeshaas marka sharaxa ibnu xajar wuxuu yidhi waqaca fii sharxi shaykh siraajiddiin cumara bni lmulaqin waa ibnu xajar sheekhiisa wa kitaab wuxuu leeyahay dhowr iyo labaatan mujallad meelahaas ah oo atawdiix la yidhaahdo bukhaariga uu ku sharxayo madbuuc ah ibnulmulaqin sharxiisa waxa uu ku yidhi ana almayita almadkuura fii xadiid anahu lmayitu lmadkuuru fii xadiidi abi hurayrata aladii kaana yaqumu lmasjid qisadii hore naagtii masaajidka xaaqi jirtay ama ninkii masaajidka xaaqi jiray waayo qofkan uu sheegayo xadiidka markaasuu yidhi ibnu xajar wahuwa wahmun minhu waa wahmi qalad marka litagaayubi lqisatayni labada qisa kala duwan faqad taqadama waxaa soo hormartay ana saxiixa fi lawali annaha imra'atun qofkii xaaqi jiray masaajidka naagay ahayd wa annahaa umu mixjan ayaa la dhihi jiray wa ama haadaa midkan fahuwa rajulun weeyaan wasmuhu talxatu bnu lbaraa'i bni cumayr albalawi xaliifu lansaar rawaa xadiidahu abu daawuud mukhtasaran waabaraaniyu min ariiqi curwata bni saciid alansaariy can abihi can xuseyn bni waxwax alansaariy biwasni jacfar waa yidhi ana طalxata bna albaraa marida waa jiraday faataahu nabiyu sal l salam nebiga ayaa u yimid yacuuduhu isagoo soo booqanaya faqaala innii laa araa dalxata ilaa qad xadata fiihi lmowt ayaa kusoo darriyey oo ku yimid ayaa kusoo yacni markaa la soo gudboonaaday oo ku dhacay ayb faadinuunii bihi isoo ogeysiiye ayb isoo ogeysiiye wacajiluu wayna la degdegeen markaan qisadaas waa marka midaan ninkaa dalxa la yidhaahdo waayo ninka meeshaan hadda insaanka la leeyahay famaata bileyli habeen ayuu dhintay habeenkii fadafanuuhu way duugeen leylan xilli habeen abay duugeen meesha waxaa laga qaadanaya habeen in laysduugi karo oo asal ahaan ay iska bannaan tahay maxaa yeele nebiga maxaa ii soo ogeysiin weyseenuu ku qabsadaye maxaad habeen u duugteen kuma qabsanin inkastoo nahyina uu jiro saacadihii saacado markaa yacnii nahyi uu jiro habeen in lays aaso taasna culammadu waxay yidhaahdeen ama ay ku cilleeyeen habeen aasidda waxaa laga cabsanayaa qofki inuu salaad waayo dad badanoo ku tukaday waxa inuu waayo lihaadihi lmaslaxa waaye maahane haddii dadka ku tukanaya habeennimadu ay badan yihiin ee habeen layska aaso abuubakarba habeenaa la duuya uu keeni doonaa marka meelo kale falamaa asbaxa markuu waa berigii galay falamaa markii asbaxa uu subax galay waa taamo waa midaan aqbaruuhu way u sheegeen faqaala waxa uu yidhi maa manacakum maxaa idinka reebay an tuclimuunii inaa i ogeysiisaan qaaluu waxay yidhaahdeen kaana leylu habeen ayaa jiray fakarihnaa waanwaan kahannay inaan markaa ku dhibno habeen habeen bay ahayd inaan ku dhibnana ama aan ku kicinnana waa kahannay asbaxada waa taamma kaanadana taammo wa hal marfuuc bay ku gaabsaneen fakarihnaa waa kahannay wa kaanat dulmatun mugdi ayaa jiray ayb wa kaanat dulmatun mugdi ayaa markaa jiray an nashuqa fakarihnaabay ku xidhan tahay tan marka fakarihnaa waxaan nacnay an nashuqa inaanaan dhibno caleyka korkaaga aan dhibno marka wa kaanat dulmatun jumla muctarida wa fa ataa qabrahu qabrigiisii ayuu yimid nebiga ninkii fasallaa calayhi waa ku tukaday waxaa laga qaadanayaa marka meydka markii la diyaariyo janaasada in lays ogeysiiyo maxaa yeele nebiga maxaa iisa ogeysiin weyseen buu yidhi tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihiin baabu fadli man maata lahu waladun faxtasab baabu bayaani fadli man qof fadligiisii caddayntiisiibuu u baab yahay maata dhintay ou dhintay waladun walad ou dhintay waladka oo lahu isaga u sugnaaday faxtasaba markaa ajar tirsaday yani tarjamadan waxay leedahay qofkii walad ama ilmo ay ka dhinteen oo ajar tirsaday oo ilaahay subxaanahu watacaala ajriga ka raadsaday sabray fadliga uu leeyahay caddayntiisii ayuu u baab yahay baabkan wa qowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisii macnihiisii wa bashiri asaabiriin u bishaaree kuwa sabro qaala xadaanaa abuu macmar marka tarjamada bukhaari haddaa fiirisid man ayuu yidhi waa caam yeelay nin iyo naag waxay rabaan ha noqdaan waxa ilmuhu ay ka dhinteen ama nin ha ahaado ama naag ha ahaato meeshaa marka wuu caam yeelay xadiidka laakiin waxaa soo aroortay duruqdiisa ku jirto nebigu inuu yidhi naagtii ay ka dhintaan saddex ilmood ay ka saqiiraan naagta marka culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku timid uun qaalib ahaantee ama iyagu xoogaa inay ilmuhu aad qalbigood oo ula jiro sabarku ula guyar yahay marka iyagiiya in aad loogu tirtirsiiyey ay keenaysaa ee macnaheedu maahan in mafhuum ay leedahay oo ninka aan ajar la siinaynin maaha ayb waladun marka uu yidhina walad bukhaari waa idlaaqay tarjamadana waladkaa marka wiil iyo gabar wuxuu raba ha noqdo saqiir iyo kabiirkoo doona ha noqdo fahamka marka bukhaari sidaas waa inkastoo xadiidku uu ku soo arooray ilmo yaryar oon qaangaarin haddana laakiin kii qaangaaray ka warran marka ninkuu ka dhinto ee ku sabro culammada marka waxay yidhahdeen min baabi owlaa waayan owla ahaanu usoo gelaa maxaa yeelay nin ilmihii uu korinaayey markay weynaadeen oo heer uu la shaqeeyo ama uu u kaalmeeyo nafcigiisa markuu sugaayey uu ka dhinto iyada laftirkeeda marka waa ka xanuun badan tahay ilmo yaryar oo yaraan uga dhintay ayb meeshaa marka haddii la fiiriyo owla ahaan min baabi faxwa alkhitaab marka bukhaari walad ayuu yidhi waladkuna waxaa soo gelaya mid weyn iyo mid yar labadaba faxtasaba ee ajar tirsaday ajriga wuxuu ku xiran yahay marka sabarka oo qofka haddaanu sabrin ama uunan ajar tirsanin waxba ma helayo masaladaa marka ibnu ciz bnu cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid asuqraa ama alqawaacid alkubraa ayuu wuxuu ku yidhi waxyaabaha ku tacalluqa masaa'ibta qofka musiibaa ku dhacday ajar ayuu ka helaa baa layidhi musiibada ku dhacday ajarkaasi goormuu imaanayaa ciz bnu cabdisalaam wuxuu baxfiyey wuxuu yidhi sideedaba ajrigu wuxuu ka imaadaa kasabka ajar wuxuu ka imaadaa qofka kasabkiisa waa inuu isagu shaqo ou qabto kasab la yimaado musiibadana isaga kasabkiisa ma aha oo xag allay ka timaadaa cunug hadda hadduu dhinto iyo qofka haddii labada ilmood laga qaado iyo jiro hadday ku dhacdo iyo jirada isaga ficilkiisa maaha iyo kasabkiisa xag allay uga timid marka ficil alle miyaa adiga marka tawaab lagugu seenaayo cisi binu cabdisalaam marka wuxuu yidhi tawaabtu waxay ku xidhan tahay sabar sabarka ayaa marka wuxuu noqonaa min kasbi alcabdi haddii marka musiibada qofka uunan ku sabrin waxba ma helaayo maxaa yeele see looga tawaabinaa kasabkiisiiba maahane ayb laakiin ibnu xajar fatxiga meelo ka mida war buu ka soo celiyaa meeshaasu wuxuu tilmaamaa yacnii ilaahay fadligiisa marka la fiiriyo masaa'ib qofka ku dhacday oo uunan xataa dareemin waxaa laga yaabaa inuu iska yacni wax ka helo ayb laba martabaana jirto sabar iyo rido sabarku waa waajib ridahana waa sunna macnaaday markay musiiba kugu dhacdo sabarka waajibu kugu yahay maxaa yeele sabar waxaad haddii la waayo caraa imaanaysa meelka qadarka alle inaad u carooto waana dembi ridaha laakiin ka warran inaad raalliga ku noqoto ilaahay waxa uu kuu keenay inaad jeclaatood raalli ku noqoto iyada waa darajo dheeraada sunno waa bani aadamka dhan laguma kallifin bani aadamka yacni waajib loogagama dhigin marka sheekhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo a'immada muxaqiqiinta saasay dhahaan haddii qofku uu qadarka sabarkaa waajib ku ah raalli ahaanshaha waa sunno sa qaala xadaanaa abuu macmar qaala xadaanaa cabdulwaaris huwa bnu saciid atannuuriyu alcambariyu qaala xadaanaa cabdulcasiiz can anasi radia allaahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi maa min annaasi maa min annaasi min muslimin maa min annaasi dadka xaggooda iyagoo uu ahaanayo min muslimin muslim ma aha marka minta hore waa bayaaniye minta dambena waa zaa'idow marka maxay noqonaysaa maa min annaasi min muslimin ay maa min muslimin maa muslimun muslim ma ahaanin muslimkaasoo minannaasi dadka ka mid ah minta marka hore waa bayaaniyo way minta dambena waa zaa'ido waayo bidaliili waxaa weeyaan ayb nakira ayay gashay fii siyaaqi nafyi zaa'ido waayb maa min muslimin muslim ma jiro muslimkoo minannaasi dadka ka mid ah kaasoo yutawafaa lahu loo oofsanayo alaaun saddex kuwaasoo lam yabluguu aan gaarin alxinta dembi aan gaarin in dembi loo qoray ilaa haddii uu jiro adkhalahu allaahu aljannata ilaahay jannada ayuu geliyaa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda ayuu ku geliyaa iyaahu iyaga uu ugu naxariisanayo xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka saddex buu sheegay laba iyada ka waran bacdu alaxaadiid labana nebiga waa la su-aalay markaasuu yidhi labana hadday ka dhimato sidoo kale saxaabadu marka waxay yidhaahdeen haddaan hal weydii lahayn hal qofna haddaan dhehi lahayn halna wuu dhehi lahaa rasuulka sal laakiin halka lama weydiinin axaadiidta marka in hal uu sheegay tilmaamaysana ibnu xajar waxa uu yidhi dacfi baa ku jiro oo wuxuu yidhi walaysa fii shayin min haadihi اطuruqi duruqda halka sheegaysa waay maa yasluxu lilixtijaaj wax u habboon in la xujaystaa kuma sugna bal waqaca fii riwaayati shariik allatii callaqa almusanifu isnaadaha kamaa saya'tii walam yas'alhu can ilwaaxidi nebiga maba la weydiinin bahal axaadiidta marka halka sheegaysana dacfi baa ku jiro kuwa kalena shaki baa ay geliyeenoo waxay yidhahdeen haddaan hal weydii lahayn waxaan u malaynaynaa inuu haadna dhehi lahaa lama oga laha laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa laga qaadan karaa halka xadiidka nebigu uu yidhi maa licabdi lmu'mini cindii jazaaءun idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunyaa uma اxtasabahu ila اljanna addoonkayga mu'minkaa agteyda abaalmarin kuma laha haddii aan qibdoodo oo aan ka qaado qofkii uu jeclaa ee reer yacnii reero adduunyada ahaa adduunka joogay ee markaa uu ajar tirsado janno maahane wax kale abaalmarintiisa maaha meeshaa marka idaa qabadtu safiyahu ayaa layidhi hal waa soo gelaa marka halka marka meelahaas baa marka deliilkeedu oo iska noqonaya cumuumkaas ayb saasuu tilmaamay قال xdثna mسلم هو بن إبراهيم الفراhيدي qال xdثna شhuعبة qال xdثna cبدالرحمن بن الأصبهاني waxaa l yh cبدالرحمن بن cabdاللaahi بن الأصبهاني الجuهني وهو ثقة أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن ذكواna ذكوان waa أbو صاaلح الsmاn can abi saciidin radia allaahu canhu ana nisaaa naagaha qulna lilnabiyi sal salam nebigay waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa yowman maalin noo samee aadna wacdiso maalin aad gaar noo wacdiso rasuul allow noo samee saasay ku dhaheen ibnu rajab kitaabuu ka alifay xadiidkan axaadiidkan waxaa laga qaadanaa buu yidhi meeshaan nimanka iyo naagaha inayna isdhexgelin oo saas inay jiri jirtay maxaa yeele hadday isdhexgalka iyo ikhtilaafku hadduu bannaan yahay maalin gaara noo sameey maba aynan dhaheenba waa iska imaan lahaayeen nimankay iska soo dhex fadhiisan lahaayeen way dhegaysan lahaay ile masaajka gadaashiisay ku tukan jireen mikrofoonna ma jiro codka nebigu ma gaaraayo sidii la doono uma gaaraynin hadday marka ikhtilaafka ragga iyo dumarku inay isdhex yaacaan hadday bannaanaan lahayd oo inay isku dhex jiraan iyagaa samaysan lahaayo maalinna dersi ma dhaafeen marka laakiin maadaama taa aynan bannaanayn darteeday waxay ku dhaheen hal maalin oo annaga gaar aad noo wacdisid noo samey rasuulka ilaahay sidii buu ka yeelay nebigana sal l slm ibnu rajab saasuu yidhi sharti baa marka zamankan adduunyada aad uga sii badanayso marka waxaa weeyaan xataa codkii xaqaa sii yaraanaya xaqii codkiisii uu sii yaraanaya oo dadkii xataa inay wax sheegaan oo waxaasoo kale yacnii dadka uga digaan akhlaaq xumada iyo yacni dhaqan xumada iyo waa yaraaceen dhibaatada la sheeganayo dhan waxay u badatay dhibaato iska adduunyo dhibkaasaadna haysto dhibkaanaadna haysto dadka warkooda haddaad fiiriso dhib diineed inuu haysto maba sheeg sheegaan xataa laakiin yowm bacda yowm waa la iloobayaa marka axkaamtan la hilmaamo yowm bacda yowm loo iloobana dadka in lagu soo celiyaa waa adkaan doontaa marka waxyaaba musallamaad iska ahaan jiraya hadda waxay iska noqonayaan wax laga sii tegayo meel beri aan joogaan nin waxa uu yidhi qadayaadkan oo kaleu ka hadlay naaguhu inay soo baxaan oo nimanka dhex galaan oo iska salaamaan oo hab siiyaan iyo nin wadaad ahaan jiray waay nacan oo haddana ku tirsan uun xarakaadkan islaamiga uu ku tirsan yahay waxyaabahaas uu aad u buunbuuninaya nin caami ah baa marka waxa uu yidhi de annagu culammada waxaan ka maqalnay uu yidhi tafaasiirta iyo kutubtana aan ku aragnay nin iyo naag ajnebi kalaa inay kala fogaadaan marka waxaagu waxa uu yidhi marka wadaad alif wax male iyo waa leeyahay isagaan ka haynaa yuu yidhi seed wax u wadaa yuu yidhi marka wadaadooda da dadkii marka kaas wadaada uu ugu tirsan yahay laakiin waa daaciya ila alinxilaal waaldalaal waalibaaxiya waxyaabahaas marka waa sii badanayaan zamanka waqtiga ijcal lanaa yowman maalin noo yeel fawacadahunna waa wacdiyey nebiga marka maalin buu u yeelay waa wacdiyey wa qaala waxa uu yidhi ayuma imra'atin haweenay tii oo maata lahaa uu u dhinto alaaatun saddex oo min alwaladi ilma ah walad marka waa la idlaaqay qaangaar iyo midyax lama kala cad waa soo wadagelayaan kaanuu lahaa waxay u noqonayaan xijaaban xijaab bay uga noqonayaan min annaari naar qaalat imra'atun haweeney baa waxay tihi watnaani labana qaala waxa uu yidhi watnaanina labana xijaabay uga noqonaya wa qaala shariikun can ibni اlasbahaaniyi qaala xadatanii abu saalix can abi saciid waabi hurayrata radia allaahu canhumaa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaala abu hurayra lam yabluq اlxinta abuu hureyra waxauu yidhi aanaan dembi gaarin heray dembaabaan aan gaarin ayb marka meeshaasna waa ilmuhu hadday qaangaar yihiin haddaanay ahayn mas'alada ku jirta ibnu xajar meeshuu ku dhex sheegay waxau yidhi waqaala zayn bnu lmunayir bal yadkulu اlkabiiru fii dalika min طariiqi اlfaxwa liannahu ida habata dalika fi الطifli aladi huwa kallun calى abawayhi fakayfa laa yahbutu fi اlkabiiri aladi balaga macahu الsacي wawasala lahu minhu الnafcu watawajaha ilayhi اlkhiطaabu bاlxuquuq qaala walacala hada huwa الsira walacala hada huwa الsiru fii ilqaaءi اlbukhaariyi aلtaqyiida bidalika fi tarjamati tarjamada markuu bukhaari sheegaya taqiid waa ka dhaafay welad buu iska yidhi marka midna naskii hadduu sheegay ilmihii yaraa oo ayagu aabbahood masruu dhib ku ahaaday ila waalidka ilmaha yaryarkaa waa waxbarashadooda iyo cuntadooda iyo tarbiyadooda iyo mas-uuliyad fara badan baa ka saaran kii marka mas-uulka laga ahaayo intaasoo dhiba oo waalidku ka maraayay haddii la yidhi haddii uu ka dhinto ajar buu ku helayaa kii uu koriyey ee maanta uu baahida u qababa isaga maxaad malaynaysaa marka waa min ariiqi faxwata buu leeyahay qaala xadaanaa caliyun wahuwa caliy bn cabdillaahi almadiniy qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala samictu zuhriya samictu zuhriya can saciid bn اmusayib can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalama qaal laa yamuutu limuslimin muslim uma dhinto uma dhintaan alaaatun saddex min alwaladi ilmaha waqaala shariik soo maha mid maa u dhexeeya waqaala shariik iyo xadiidkan kan shariik waa aqriya qaala abu hurayrata lam yablugu lxinta laa yamuutu limuslimin muslim uma dhintaan alaaatun saddex min alwaladi oo ilmaha ah fayelija annaara naar ou gala markaa ilaa taxillata alqasam dhaarta furiddeeda maahane dhaarta furiddeeda marka waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wou dhaartay wuxuu ku dhaartay qof walba inuu naarta gelayo dhaartaas ilaahay ou dhaartay furitaankeeda maahane si wax kale naar ma gelaayo meel wax mar dambe yacnii intaas unbaa naarta uu ka gelaayo dhaarta la sheegayana wain minkum ilaa waariduhaa kana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha difiya marka taxillat alqasamka taas dhaar furyada maahane oo ilaahay dhaartiisii marka waa fulinayaa naartii marka intaa inuu inta uu ka gudbaayo maahane mar kaleba naar ma gelayo macnuhu sidaas ayb saddex baa kanna uu sheegay meeshaan marka nugto oo luqa ayaa ciibi uu caddeeyey ibnu xajarna uu sheegay meeshaan marka fiiri sharaxa fayelija annaara naxwada marka ficilka mudaaric haddii fa ay ka horayso fa'daasna jumla jumlo oo nafyi ay ka sii hormarto fa'daas waxaa la dhihi jiray faau sababiye faa-u sababiye waa an mudmara ayaana jasmi ayaa ficilka mudaaric yacnii nasbinaysa meeshaas marka ka qabo waxa uu yidhi fayelija annaara binasbi lianna alficla almudaarica yunsabu bacda anafyi bitaqdiiri an laakin xaka tiibiyu anna shartahu marka fa'du ay noqonayso fa'u sabiyo an ay wax nasbinayso an yakuuna waxa uu yidhi bayna maa qabla faa'i wamaa bacdaha sababiyatu fa'da waxa ka horeeyo iyo waxa ka dambeeyo waa inay ka dhexaysaa sababnimo hadda fa'da maxaa ka dambeeya meeshaan fayelija naara naargelid maxaa ka horeeya fa'du jumlada ka horeysaa waa maxay ilmihii oo dhinto soo soo maa laa yamuutu limuslimin baa ka horeysa alaaatun uma dhimato marka wuxuu leeyahay dhimashadaas iyo naargelidda oo fa'da midna uu ka horeeya midna ka dambeeya waa in sabab calaaqa sababiya ay ka dhexayso walaa sababiyata hunaa meeshaana wax sababa ma yaalloyiri id laa yajuusu an yakuuna mowtu اlwlaadi walaa cadamuhu sababan liwuluuji man waladahum annaara dhimashadoodu sabab uma aha inuu ninkaan naar galo iyo noloshooda midna ilmahan dhimashadooda iyo noloshoo iyo dhimasho la-aantooda inuu naar galo sabab uma aha waalidku waalidka wax dhalay calaaqa sabab dhan meeshaan ma taalo qaala waxau yidhi wainama alfaau bimacna alwaaw marka fa'dan bimacna alwaaw aan dhahaynayo allatii liljamci wa taqriiruhu laa yajtamicu limuslimin mowtu alaaatin min waladihi wa wuluujuhu annaar isagoo marka saasuu tawjihiyey macnaha waxaa laga wadaa buu yidhi ma kulmayaan inay saddex u hormaraanay u dhintaan ilmo iyo inuu naar galo ma kulmayaan sababinimadii waa ka baxay isagu fa'dan man ka dhigin fa'dan bimacna alwaaw weeyaan waawlmaciyo kale u ka dhigin wahaadaa marka wuxuu yidhi qad talaqaahu jamaacatu can iibiyi ibnu xajar marka wuxuu yidhi tiibi dad badan baa ka qaatay wa aqaruuhu calayhi wayna u sugeen wa fiihi nadarun baana ku sugan lianna asababiyata xaasilatu sababiyadu waaba joogtaaba binnadari ila alistitnaa'i istitnaa marka la fiiriyo maxaa yeele waxaa ku jirto laa yamuutu limuslimin alaaatun min alwaladi fayalija annaara ilaa taxillata alqasam fa'da waxa ka dambeeya waxaan fiirinaynaa ilaaba ilaa taxillata alqasam istitnaahaasaan fiirinayna lianna alistitnaa'a bacda nafyi itbaatun maxaa yeele jumla manfiya nafyi iyo istitnaa waa isnasakhayeen soo mara nafyi iyo istitnaa itbaadaa ka imaanaya haddaad tidhaa maa ra'aytu ilaa zaydan ee ra'aytu zaydan uusoo lama mid ah maadana tuur ilaadana tuur ra'aytu zaydan iyo isku macno waay labadooda ma aanan arkin zayd maahane wax kale ma arkin iyo zaydaan arkay bay kala yihiin soo ma fahmi marka wuxuu yidhi binadari ila alistitnaa'i lianna alistitnaa'a bacda nafyi ihbaatun fakaana almacnaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa anna takhfiifa alwuluuji in cadaab ou galo in laga fudaydiyo musababun waa mid sabab loo yahay oo ka dhashay can mowti lawlaadi ilmaha dhimashadooda yani ninkan in cadaabka laga fududeediyo maxaa sabab u noqday dhimashadooda sabab taasaana marka ay sax ku tahay fa'al sababiyadeeda faraha in looga qaado nuqtadaasaa marka meesha uu ku dhigay qaala abuu cabdillaahi taxillat alqasamkii buu sheegayaa wa in minkum ilaa waaliduha meeshaas baabu qowli اrajuli lilmarأati cinda alqabri isbirii baabu bayaani qowli اrajuli ninka qowlkiisii caddayntiisii buu baab yahay xukunkeeda lilmar'ati naagta uu ku dhaho cinda alqabri qabriga agtiisa isbirii sabar naag marka qabri fadhiso oo cunugii waxu weynayso nin inuu waalin karo oo uu alamru bilmacruuf wanahy can munkar u sheegi karo oo uu dhihi karo sabar qال xdثna آdم qال xdثna شhuعبة qال xdثna ثاaبت عن أنس بن mالك رضي الله عنه qاaل mr النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu soo maray بامرأة haweeney cinda qbrin aweentaasoo qabri agtiis ah wahiya tabkii ayooynayso faqاala waxa uu yihi اtqi اللaha ilaahay ka cabso wصbr ee br ilaahay ka cabsa ee sbr meeshaa marka baabu qowli rajuli uu leeyahay arajul uu yidhi nebiga inaynan khaas ku ahayn ayuu kugu tusaya qowl ayuuna ka cabiray duuna almawcidati mawcida ma dhihine qowl ayuu ka cabiray si ay caam oo u noqdo wax allaale wixii loo sheega marka maxalushaahidka marka meesha kitaabka uo munaasabada laleeyahayna qofka laga dhintay waxaa laga rabaa inuu sabro saasuu ajarku helaya baabu gusli lmayiti meydka qubayskiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa wuduu'ihi qofka dhaqaayo meydka weyse qaadashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb bilmaa-i biyo ou ku dhaqo wasidri god ou ku dhaqo tarjamadan xoogaa waa sucuubaa meel uga jirta meeshaa wa wuduu'ihi waayo damiirkaa wa wuduu'ihi meesha u noqonayo oo wuxuu baab ka dhigay baabu gusli lmeyit meydka qubayskiisa in loo qubeeyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa wuduu'ihi marka xaggee damiirku u noqonayaa waxaa layidhi damiirku wuxuu u noqonayaa alghaasil qofka wax dhaqaayo wa wuduu'ihi ay wa wuduu'i alghaasili meydka kan dhaqay weyse qaadkiisa xukunkeeda oo ninka meyd hadduu dhaqamo weysaysanaya qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen waa wuduu'ihi meydkuu u noqonayaa bay dhaheen oo wuduu'ihi marka meydka ma loo ma loo weysaynayaa marka haddii la yidhaha waa wuduu'ihi meydka haddii loo celiyo damiirka aharka soo socdo iyo xadiidka soo socda midna kuma jirto weyso meyd loo weyse qaadaya marka see isu qabanaya tarjamada iyo markaa iyo atarka ibnu cumar iyo xadiidka ka dambeeya ma isqabanaysa markaas laakiin haddii damiirka loo celiyo qaasilka waa isqabanaya maxaa yeele wuxuu keeni doonaa ibnu cumar inuu nin u qubeeyey oo uu duugay dabadeedna uunan weysaysanin meeshaas marka xukunka qofka dhaqaaya in laga hadlaayo ayay deliil u tahay sidaasay marka tilmaameen iyadana marka ishkaal waxaa imaanaya wawuduu'ihi wa wuduu'il ghaasili haasil dhanba meeshaan lamaba sheegin damiirka aqrab madkuur in loo celiyey ahayd haasil madkuur maba ahanba meeshaan lagumaba sheegin siyaaqaa laga garana baa layii bilmaa-idaanna marka gusligii bay ku tacalluqaysaa bilmaa-i loogu qubeeyo biyo wasidriyo geedka gobka caleentiisa waxanaqa bnu cumara ibnu cumar wuxuu u udgiyey oo barafuun iyo udgoon u mariyey radia allaahu canhumaa ibnan inan lisaciid ibni zayd u sugnaadayoo uu dhalay cabdiraxmaana la dhihi jiray magaciisa wa xamalahu waa qaaday wa sallaa waa ku tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin walam yatawada marka wa wuduu'ihi in loo celiyo qaasilka tanaa sheegaysa soo ma aragta ibnu cumar marka isagu ma weysaysanin baa la leeyahay wa qaala ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ibnu cabbaas waxa uu yidhi almuslimu muslimku laa yanjusu ma najaasoobayo xayan nolol walaa mayitan iyo dhimasho midna qofka mu'minkae meydkaa najaas maaha oo korkiisa haddii la taabto in layska dhaqaa ay waajibayso ama in laga weyse qaato ay imaanayso najaas maaha wa qaala sacdun sacad waxa uu yidhi low kaana najisan najasan hadduu najas ahaan lahaa maa masistuhu ma aanan taabteen hadduu najaas yahay maba taabteen baa marka meytada baktigu waa najaas waxay meytada laakiin marka laga reebo malaayiga iyo ayaxa iyo bani aadamka bani aadamka ayuu najaasna noqona maa masistuhuna siinka waa hoos dhigan yahayo masisa maa masistuhuna marka la kala furaayo masa masisa iyo masu waxaa kaloo la sheegay masa inay tahay masasa facala oo marka mudaacaf mutacadi ah wuxuu ku imaana markaa yamusu laakiin luqada afsaxa waxaa weeyaan masisa low kaana najasan hadduu ahaan laha maa masistu ma aanan taabteen wa qaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi almu'minu laa yanjuus mu'minku ma najaasoobo oo najaas ma noqdo qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi qaala xadaanii maalikun ismaaciil bnu cabdillaahi huwa bnu abi uwaysu qaala xadaanii maalikun can ayuuba asakhtiyaaniy can moxamed bni siriin can ummi caطiyata alansaariya radia allaahu canha qaalat dakhala calaynaa rasuulu llahi sal l slam rasuulkaa noo soo galay xiina tuwufiyad markii la oofsaday ibnatuhu gabadhiisa fa qaala waxa uu yidhi iqsilnahaa dhaqa iqsilnahaadaas waxaa lagala baxay ama laga qaatay qubayska ama dhaqidda meydku waajib inay tahay halkaana lagalaga qaatay maadaama nebigu uu amar ku bixiyey amarkuna yaqtadi lwujuub ayuu keenaa halkaana marka lagala baxay khilaaf baana ku jiro waajib miya mise waajib maaha inkastoo imaamu nawowi ijmaac uu soo xikaayooday haddana waxa uu tilmaamay waxaan u jeedaa ijmaac inuu fardu kifaaye yahay haddana wahuwa duhuulun shadiidun buu yidhi ibnu xajar fa ina alkhilaafa mashhuurun cinda almaalikiyati xataa ana alqurdubiya rajaxa fii sharxi muslim annahu sunnatun qurdubi mufhimka wuxuu ku rajaxay sunno inuu yahay marka xadiidkan axaadiidta wujuubka tusaaya kanaa ka mida fardu kifaayanimadana laga qaatay alaaan saddex jeer dhaqa marka haahunaa baxun meeshaan baxi baa ku jira iyadana usuuli ah waxay tahay iqsilnahaa waa amar dhaqa waxaa laga qaatay qubaysku inuu waajib yahay alaaantan maxay noqonaya iyadana waajib miyay noqonaya mase in saddex jeer la dhaqaa waajib miya mase waajib maaha siyaaqan haddii la fiiriyo alaaan keligeed meel ma istaagi karto laabudda inay meel ku xiranto meesha ay ku xirmaysana waa ficilkaas amar waxaa daahirka marka soo degdegayso saddex jeer in la dhaqaa inay waajib noqonayso iyadana marka ibnu daqiiq ilciid meeshaan marka waa baxdi buu sameeyey qaala ibnu daqiiq ilciid meeshaas sheeg laakin waxa uu yidhi qowluhu alaaan alaaantaas laysa lilwujuubi wujuub ma tusayso cala almashhuuri min madaahib alculamaa siday culammadu qabaan badankood oo meydka haddii hal mar la dhaqo oo biyaha la wada gaarsiiyo oo najaasta ku taallo iyo waxyaabaas dhan laga dhaqo hal mar waa ku filan tahay saddexdu waa sunno oo maahan iyadu marka yacni waajib ma aha ayb marka wuxuu yidhi laakin qowluhu alaaan laysa lilwujuubi cala almashhuuri min madaahib alculamaa fayatawaqafu alistidlaalu bihi marka in la istidlaalo waxay ku xirnaanaysaa calaa tajwiizi iraadati almacnayayni almukhtalifayni bilafdin waaxidin dalaalatu liqtiraan iyo wixii la dhihi jiray meeshaan marka si fiicadda u fiiriso wuxuu leeyahay iqsil lahaa qubaysku waa waajib in la dhaho alaatantana waa sunno in la yidhaahdo waxay ku xihan tahay buu yidhi in laba macno oo mukhtalif ah labada macnoo mukhtalifka waa waajib iyo sunnowa laba macnoo mukhtalifa hal lafdi in lagu soo arooriyo oo la yidhaha dhinacna waa ka waajib dhinacna waa ka sunno la yidhahdo lianna qowlahu alaaan alaatanta غayru mustaqilin binafsihi keligeed meel ma istaagi karta iqsilnaha bay ku xihan tahay falaa budda waxaa qasaba an yakuuna daakilan inuu noqdo saddexdu mid soo gelayso taxta siiqati اlamri iqsilnahaadaas siiqadeedaas ayay soo hoosgeleen fayuraadu marka bilafdi اlamri اlwujuub lafdiga amarkana marka maxaa loo jeedaana wujuub binisbati ilaa asli اlgusli marka laga fiiriyo qubayska asal ahaantiisa waa wujuub ayb wanadbu ayaa loo jeedaa binisbati ila aliitaar saddex shanta waa sunno intaha yani isaga marka wuxuu kugu dhammeeyey iqsilnahaada in laga fahmo wujuub alaatantii oo iyada aynan ka maarminna sunno laga fahmo waxay u baahan tahay muqadamo ah hal lafdi inuu laba macno yeelo karo marna dhinacna uu waajib ka noqon karo dhinacna uu sunno ka noqon karo ibnu xajar marka wuxuu yidhi waqawaacid shaaficiyati laa ta'baa dalika shaaficiyada qawaaciddoodu ma diideyso wa min tama dahaba alkuufiyuuna wa ahlu daahiri waalmusaniyu ilaa iijaabi talaat muqadamadan iyo baxdigan ku jira darteeday culammadu isugu khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen saddexdu waa waajib waxaana ka mid ah shaaficiyada imaam almusani kuufiyiintu saasay ku tageen iyo daahiriyada maxaa yeele iyagu waxay dhaheen alaatantan keligeed meel ma taagnaan karto iqsilnahaadaan ku xiraynaa waana wax dhow wahay si loo fiiriy wa qaaluu in kharaja minhu shayun bacda dalika haddii najaasi wax ka soo baxaan markii saddex la dhaqo kabacdi yuqasalu waa la dhaqayaa mowdicuhu meeshaa la dhaqayaa walaa yucaadu lagu celin maayo ayb qasla almeyiti meydkoo dhaan in la dhaqaa qasab maahane meesha unbaa la nadiifinaya haddiiba saddex la gaarsiiyey markii hore meeshaa marka alaatanta iyonan baxdigaabaa ku jira hadda ka horna dalaalatliqtiraanka mar waa sheegnay dalaalatlqtiraanku marka waxaa weeyaan haddii labada shay ee laysku cadfay haddii mid midka kale uunan ka maarmaynin hal jumlo ay ku wada jiraan xoogaa dalaalatliqtiraanku waa xoog yeelo karta haddii laakiin mid kastaa gaar uu yahay oo kanna uu jumlo yahay midkaanna jumlo gaara uu yahay oo mustaqila jumladanna waa lagu xambaari karaa waajib middan kalena xugun kale waa la saari karaa ow ow khamsan ama shan ow aktara min daalika ama kaagaa wax ka badan in ra'aytunna haddaad aragtaan daalika kaagaasi haddaad saa aragtaan bimaa-in ku dhaqa wa sidrin iyo gob sida loogu dhaqaayo waxaa sunnada ugu dhow saddexda jeer saddexda jeerba in la isticmaalo biyo iyo sidri geedka sidriga caleemihiisaa la qabanaya biyihii baa lagu dhex darayaa markaasaa lagu dhaqayaa biyihaas oo geedkaa sidriga leh mar labaad baa marka koowaad saasay ku dhammaanaysaa mar labaad sidoo kale marka saddexaad sidoo kale kaafuurna waa lagu daraa marka saddexaad wajcalna yeela fil aakhirati midda dambe kaafuuran kaafuur ka yeela ow shay-an ama wax min kaafuurin oo kaafuur ah fa idaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadanaahu waan ogeysiina fa acdaanaa wuxuuna siiyey xiqwahu hoosguntigiisii fa qaala waxa uu yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jidhkeeda la xidhiirto ka dhiga ugaga dhiga tacnii isaarahu ay u jeedaan marka inay la barakaysta rasuulka sal l slam geedkan marka sidriga iyo kaafuurka iyo fuqahadu khilaafaadkooda waxaa ka mid a biyaha haddii lagu shubo waa isbeddelayaan ay leeyihiin haddii maalan shaambo la qaato biyo lagu shubo kal midabkii iyo dhadhankii kulli waa isbeddelayaan hadday biyuhu midabka iyo dhadhanka iska bedelaanna waxma daahirin karaan meeshaas marka ishkaal baa ka imaan karay leeyihi marka in marka hore biyaha lagu dhaqo kadib sidriga iyo lala aado laakiin imaam axmed wuxuu leeyahy maro kasta xadiidka waxaa ka muuqato in geedkaas loo isticmaalo geedkana marka waxaa laga rabaa inuu wasaqda gooyo ayb waxaa xadiidkan laga qaatay xanafiyadu ay ka qaateen ninku naagtiisa inuunan dhaqi karin maxaa yeele waxay yidhaahdeen zaynab gabadha rasuulka la sheegaa zaynab ninkeedii waa joogay haddii ninku uu dhaqi karo ninkaa dhaqi lahaayuu leeyahay taas iyadu waxaa laga yaabaa inuu isagu naagaha u dhaafayaa dhici karto mujarad yacni ma dhaqintaas ma laga fahmaayo xurmo iyo nahyi ayb rasuulka wax nahyiga kama imaanin bal waxaa timid rasuulka sal ll slam inuu yidhi caa-isho uu ku yidhi haddaad iga hormari lahayd oon ku dhaqi lahay wuxuu tamaniyey inuu isaga dhaqabo rasuulku zawj buu u ahaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa zawjku ninku waa dhaqi karaa naagtiisa baa dhiba ma laha xanafiyadu iyagu waxay leeyihin ninnimadii baa dhammaanaysa nikaaxii dhimashaduu ku go-a ajnebi bay kala noqonayaan ma is dhaqi karaan marka xanafiyadu saasay dhahayaan laakiin sida xoog badan waxay tahay inay isdhaqi karaan saasaana shaaficiyadu qabtaa haddii marka isaga uu iska daayo naaga iyo waxu diro laakiin maxramku nin maxram ah ma dhaqi karaa naagtii kale maxramka maxramku maya isaga zawj unbaa yani dhadig hadduu dhinto waxa dhaqi karo nin ah waa zawjkeedii bis haddii ninkeedii uunan joogin walaalkeed iyo aabbaheed iyo ma dhaqayo naago unbaa loo dhiibayaayo dhaqayo meeshaa iyado saas haddii la waayo wax dhaqaa ilaa ay dadka un ajnabi wax ka wada noqdaan kulligoodna waxaa la yeelaa markaas tayamum ayaa loo samayna fa idaa faraqtunna haddii aada dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadanaahu waan ogeysiina fa acdaanaa xiqwahu ayuuna siiyey faqaala ashcirnahaa iyaahu tacni isaarahu baabu maa yustaxabu an yugsala witran baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baab yahay yustaxabu la sunnaynayey an yugsala in la dhaqo witran tiro isdheer in la dhaqo ayb meydka waxaa sunnaa tiro isdheer in la dhaqo maadaani marka meeshaan ku jirto waxaa la yidhi waa mawsuula oo marka maxay ka dhigan tahay marka baabu bayaani ladii kii caddayntiisa yustaxabu la sunnaynaayey muxuu yahay marka kaana an yuqsala witran tira isdheer in la dhaqo an yuqsala witran waxaa kaloo la yidhi maadu inay tahay masderiye baabu maa yustaxabu baabu istixbaabi gasli lmeyiti witran insaa la dhaho marka sunanimadii caddaynteediibuu u baab yahay meydka tiro isdheer in la dhaqo qaala xadaanaa muxamadun qaala xadaanaa cabdlwahaab qaala xadaanaa cabdulwahaab aلhaqafiyu can ayuba can muxamadi can ummi caطiyata radia allahu canha qaalat dakhala calayna rasuulu llahi sal l slam nebigaa noo soo galay wanaxnu annagoo naqsilu dhaqayay ibnatahu gabadhiisa faqaala waxau yidhi iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex ow hamsan ama shan ow aktara min dalika bimaa-in ku dhaqay wa sidrin gob geedka gobka caleyntiisa wajcalna yeela fil aakhirati marka ugu dambayso kaafuuran kaafuur yeelo oo biyaha ku shuba saasaa ka muuqato fa idaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa aadinanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu waan ogeysiinay fa alqaa ilaynaa wuxuu noo soo fiday xiqwahu hoosguntigiisii fa qaala waxau yidhi ashcirnahaa iyaahu marada hoose ee jirhkeeda la xiriirta ka dhiga meeshaa marka iyada naagta wax lagu karfaninayo inay gorgorad ka mid taha laga qaadanaya faqaala ayuubu ayuub waxa uu yidhi waxadatatnii xafsatu bimidli xadiidi muxamed ayay ii sheegtay xafso binti siriin waa iyadan wa kaana fii xadiidi xafsata xafso xadiidkeeda waxaa ku jiray iqsilnahaa dhaqa witran tiro isdheer dhaqa tiro isdheer dhaqa wa kaana fiihi alaaan aw hamsan aw sabcan baa ku jirtay wa kaana fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka dhexdiisa annahu qaala inuu yidhi ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa xubnaheeda midig ku bilaaba wa mawaadici lwuduu'i wa bimawaadici alwuduu meelaha weysada minhaa iyada ka mida meeshaa marka ibda'na bimayaaminihaa wa mawaadici alwuduu yaa laga faham la kala qaatay waxay keenaysaa in meydka markii loo istajeeyo in loo weyse qaado maa laga wadaa oo weyse ku bilaaba u weyseeya miyaa macnuhu mase waxaa laga wadaa maadaama xubnaha laga weysaystay ay sharaf leeyihiin dhaqidda iyo ku bilaaba meeshaas xubnaha weysada ku bilaaba say tahay marka macnaheedu ibnu xajar isaga wuxuu rajaxayaa macnaha ah marka hore xubnihii weyse qaadkoo kale sida weysadoo kalea la samayna waxaana loo niyeysanayaa marka in qubayskii bilow ay u tahay ayaa loo niyeysanaya oo hadhow marka meelahaas la dhaqay jaa waxay noqonaysaa meelo qubayskii biyihiisii la gaarsiiyey ay noqonaysa sidaasuu ibnu xajar isaga rajaxay ee weyso meydka gaar u ah male buu leeyahay waxaa weysada loo weysaynayaad arkayso hadda weyse sharci a maahane waa weysadii ku bilaaba uo meelihii weyseqaadka la yiriyo kale marka meelaha weyseqaadka waxaa ka mid noqon karto luqluqidii iyo sandaarsigii iyo usandaaridii iyo wejigiioo laga dhaqo iyo gacmihiioo lagu bilaabo iyo madaxii iyo lugihiioo loo dhaqo marka weysay u ekaanaysaa marka meydka in loo weyseeyo wax dhiba malaha weysada la weysaynaya laakiin macnaheedu waxay tahay qubayskan ayaa meelihii weysada lagu bilaabay ayb saasuu ibnu xajar rajaxa ayb wa kaana fiihi waxaa ku jirtay ina umma caطiyata qaalat waxa ay tidhi wamashatnaaha waan u shallaynay alaaata quruunin saddex xirmo yacnii saddex tidac ayaan madaxi uga samaynay timaheeda intaan shallaynay ayay saddex meel ka xireen gadaalay ka sii daayeen meeshaa waxaa laga qaadanaa marka shaaficiyadu ay ka qaateen meydka marka la dhaqaayo in loo shalleeyo oo haddii garkiisii iyo timihii in laga shallay karo wax dhibaataana aynan lahayn xanafiyadu waxay yidhaahdeen maya looma shallay karo sababtoo a timihiisaa daadanayo oo marka in jirhkiisii wax laga googooyo dhibay ku tahay waa dhibay laakiin waa kan xadiidkan wamashadnaaha alaaata quruun kanay marka shaaficiyada qabsadeen marka meydkii waxaa ka mida in loo shalleeyo baabun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yubda-u waxaa lagu bilaabayaa bimayaamin ilmeyiti meydka meelihiisa midig xubnihiisa midigta ah qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanaa khaalidun can xafsata binti siriin can ummi caطiyata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi fii gasli ibnatihi gabadhiisa dhaqitaankeedii ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda wa mawaadici lwuduu'i minhaa iyo weysaqaadka meelihiisa waa kii hadda aan soo sheegnoo kale baabun baabu mawaadici alwuduu'i min almeyit baabu bayaani qasli mawaadici alwuduu'i weysaqaadka meelaheeda dhaqitaankiisa min almeyiti meydka markaa ka mida laga dhaqo qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can khaalidin alxadaa can xafsata binti siriin can ummi caطiyata radia allahu canha qaalat lamaa qasalnaa markaan dhaqnay ibnata nabiy sal l slam nebiga gabadhiisa qaala lanaa wuxuu nagu yidhi nebiga wanaxnu naqsiluha annagoo dhaqayno ibda-uu bimayaaminihaa wa mawaadici alwuduu'i halkan marka meeshuu ku sheegay wastudilla bihi cala istixbaabi almadmadati waalistinshaaq meydka in loo luqluqo oo loo sandaaro sankiisa laga bixiyo wasakda yaa laga qaadanayaa maadaama meelaha weysaday ka mid tahay fii asli lmeyit fii qusli lmeyiti meydka qubayskiisa dhexdiisa khilaafan lilxanafiyati bal qaaluu laa yustaxabu wudu'uhu aslan waidaa qulnaa biistixbaabihi haddaan dhahno weysadu waa sunna fahal yakuunu wuduu'an xaqiiqiyan miyuu noqonayaa bixaysu yucaadu gaslu tilka alacdaa'i fi lqusli ow juz-an min alqusli budi'at bihi hadihi alacdaa' tashriifan aلثاني أdhر min siyاq الxadيiث baabun ay hada kani baabun baab weeye marka qubayskiibuu meelaha uga sheegay haddana marka karfantii waxyaabaha buu gelaya sideedana qofka waxaa laga rabaa maadaama qubaysku fardu kifaaye uu yahay qof walboo naga mida inuu yaqaano maxaa yeele waxaa dhici karta adii saaxiibkaayo safar ku wada jirtaan inuu dhinto saaxiibkaan adaa marka lagaa rabaa inaad dhaqdo oo diyaariso ku tukato duugto daadanba aqoonin ka waran marka sida meyd loo dhaqo lama rabo waa basiid waa fududdahay in la barto waa fiican tahay oo qofku weliba uu meel dhaqo meydyada meydka ku tadawuco oo yani isaga laftirkiisa waxay u tahay yani qalbigiisa waxyaabaha qalbiga jilciye ka mid tahay marka ugu horreyso marka meydka la dhaqaayo dhaqidda lagu bilaabayo xooga in la jaleeciyo oo culammadu waxay yidhaahdaan wixii kasoo di'i lahaa kasoo bixi lahaa say uga soo baxaan haddii dhiig iyo waxaas uu ku jiro ama dhacaan iyo waxa uu ku jiro xoogaa caloosha laga riix riixo waxyaabihii marka soo degaayey say usoo degaan haddii marka sidaa la yeelo kabacdi in markaasi la sameeyo dhaqiddii markaa lagu bilaabo oo marka dhaqiddii dhanka midig lasoo dhaqo haddana dhanka bidix la dhaqo waa mar ayb haddana mar kale sidaas oo kale haddana mar saddexaad ayb oo weysadii ay ka horeyso iyo waxyaabahaas kadib markaa wixii waxaa la gelayaa markaas karfanti iyo howlaha baabun ay haada kani baabun baab weeyaan hal tukafanu ma la kafaninayaa almar-atu naagta fii isaarin hosgunti fii isaari rajuli ninka hosguntigiisa naagta ma lagu karfaninayaa nin hosguntigiisa yani gorgorad ma looga dhigi karaa qال xdثna cبدالرحمن بن حmاd qال أخبرna بن cwn عن محمد هو بن سيrين عن أmi cطية qاaلت توفyت بنت النبي sl اه عل sسلم nebiga gabadhiisa ayaa la oofsaday faqاala lana wuxuu nagu yidhi اغsilnahaa dhaqa ثaلaaثan saddex jeer ow خaمسan ama شhan ow أkثara min dalika in ra'aytuna haddaad aragtaan faإidaa faraqtuna haddaad dhammaysaan faaaadinanii soo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammayna aadanaahu waan ogeysiina fanasaca wuxuu siibay min xiqwihi hoosguntigiisii min xiqwihi yani guntigiisiiba wuxuu ka furay isaaran hoosguntigiisii wa qaala waxa uu yidhi ashcirnahaa marada hoose uga dhiga iyaahu kan ugaga dhiga masalada marka bukhaari wuxuu isticmaalay hal tukafanu tarjamada feeri ma lagu kafaninayaa xugun marka ma gaarin kaأnahu taradud iyo khilaaf inuu masأalada ku jiro fakaأnahu awmaca ilى اxtimaali اkhtiصaasi dalika bالnabiy sal ا slam لأna almacna اlmawjuuda fiihi min albarakati wanaxwiha qad laa yakunu fii غayrihi yani istifhaamka waxaa keenayo arrinkan amuu nebiga u khaas yahay baa laysdhihi karaa maxaa yeele nebiga hoosguntigiisa inuu usoo furo isagu marka barakada laga helaayo qof kale lagama heli kara rasuulka calayه الsalaatu wasalaam marka meeshaas ama ikhtisaas ka yimaadaa yaa dhici karto laakiin walaakina aladhar aljawaaz sida xooga badan waa inay bannaan tahay nebiga iyo khaas kuma ahano keyrkiisna marka haddou macawis usoo furo oo uu yidhaa ha looga dhigo gorgorod oo kale ha loo guntiyo waa loo guntin karaa naagta sideedaba shan maro ayaa lagu karfanayaa ugu yaraan shan waxaa weeyaan marka hoosguntigii khimaar kore oo madaxa ilaa xabadka loogu daboolo iyo mara yacni dirci oo kale ah dirci saddex waayo intaas iyo laba go-oo waaweynoo cadcadaa lagu duduubo shantaas waa iyadan ninkuna saddex waa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yujcalu lkaafuuru kaafuurka waxaa la yeelayaa fi lakhiirati marada dambe kolka dambe qال xdثna xاmd بن cmر qال xdثna xmاad بن زayd عan أyuba can mحamd can أmi caطيةa qاaلت twufiyad waxaa la oobsaday iqdىa banaati النabiy sal ا l slam nebiga gabdhihiisa mid ka mida fakharaja wuu baxay nebiga faqaala waxau yidhi iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex ow hamsan shan ow akara min daalika ama wax ka badan intaa in ra'aytunna haddaad aragtaan taas idinku bimaa-in ku dhaqa iyo sidrin gob wajcalna fi laakhirati midda dambe dhexdeeda kaafuuran ka yeela ow shay-an ama wax min kaafuurin oo kaafuur ah kaafuurku wax carfaayo oo miskii oo kale fa idaa faraqtunna haddaad ka faaruq noqotaan oo dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya ayb marka kaafuurkaas iyo waxaan loo yeelaynin qofka muxrimka ah qofka isagoo xarman oo xraamkii ku jira hadduu dhinto wax barafuuna lama taabsiinaya biyo waxaa lagu dhaqayaa maa-un quraax biyo eber keligooda qaalad waxay tihi falamaa faraqnaa markaan dhammayna aadannaahu waan ogeysiinay fa alqaa ilaynaa xiqwahu hoosguntigiisiibuu noo soo tuuray faqaala ashcirnaha iyaahu wacan ayuuba can xabsata can ibni cطiyata radia allahu canha binaxwihi wa qaalat inahu qaala waxau yidhi iqsilnaha alaaan aw hamsan aw sabcan aw akara min dalika in ra'aytunna qaalat xabsatu qaalat umu caطiyata radia allahu canha wajacalnaa ra'saha madaxeeda waxaan ka yeelnay alaaata quruunin saddex saddex yacnii dabitaan ayb marka tarjamada iyo marka xadiidku way isleeyihiino marka ugu dambaysaa kaafuurka lagu daraa baabu naqdi shacri اlmar'ati haweeneyda tinteeda furfurideeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaala bnu siriin maxamed bnu siriin waxa uu yidhi laa ba'sa baas ma leh an yunqada in la furo shacru lmeyiti meydka tintiisa in la furo oo markaa la hagaajiyo qaala xadatanaa axmedu axmedkan marka isagoo muhmal ah ayuu keenay muhmal oo aan oo hayru mansuub ah shamsudiin albirmaawi fi laamici sabiix waxa uu ku yidhi qaala alkhasaaniyu qaala bnu sakan huwa axmed bnu saalix almisriyu weyaan wa qaala ibnu mandah ibnu mandah waxa uu yidhi kullu maa atlaqa albukhaariyu xadatanaa axmedu fa huwa haada bukhaari mid kasta uu ilaaqo xadatanaa axmed uu yidhaa axmed ibnu saalix almisri buu u jeedaa haddii axmed ibnu ciise tustari uu rabo waa sheegaa isaga magaciisu sii wada qال xdثna أحمد qال xdثna cبداللahi بن وهب qال أخبرna بن jurayج qال أyوب وsمعت xفصة بنت sيrين qالت xdثتna أم cطية رضي الله عنها أنhuna iyagu jacalna waxay yeeleen rأسa بنti rasuuل الlahi صلى اه عل sلم rasuulka gabadhiisa madaxeeda ثaلaaثaةa qرuuni saddex gees saddex yanii dabitaan saddex tidac saddex xirmo ayay uga sameeyeen naqadnahu way furfureen uma qasalnahu way dhaqeen uma jacalnahu alaaata quruunin bay ka yeeleen markaa ayb tarjamada xadiiska marka waa isleeyihin wuxuu yihi wafiihi xujatu lishaaficiyi waman waafaqahu cala istixbaabi tasriixi shacri tinta meydka in la shanlayn karaa inay sunno tahay sunanimadeeda ayaa markaa ay shaafici xujo iyo deliil ugu tahay ayb wactalla man karihahu bitaqdiici shacri qolada diidayna xanafiyada waayo waxay dhaheen tinta goytaankeeda ayaa ku jirto ayb markaa wuxuu yidhi waalrifqu yu'manu macahu daalik haddii tartiib loo shanleeyo gogoytaankaas iyo xanuun iyo xooggaas waa laga badbaadi karaa ilaa waxaan gaarsiinaynaa kafanta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa alishcaaru ishcaarku waa siday lilmeyiti meydka loo sameeyo ishcaarkan hadda waxaa laga wadaa marada hoose oo meydka jirhkiisa lala xidhiirinayo siday noqonaysaa wa qaala alxasan xasanulbasri waxa uu yidhi alkhirqatu alkhaamisatu marada shanaad yani marada shanaad yashuddu bihaa waxaa lagu xirayaa alfakidayni labada bowdiyood walwarikayni iyo labada miskood taxta dirci diraca hooskiisa dharku waa shan lagu kafaninayo naagta mid waxaa weeyaan siay u kala koreeyaan haddaan u samayno labada maro lagu duuduubayo kore lafaafataynian laba maroo kore w laba kuwaas marada saddexaad waxay noqonaysaa dirciga saakada camaro dheer marada afaraad waxay noqonaya khimaarka marada shanaad marka xasanulbasri wuxuu leeya waa midda dirciga ka hooseynayso oo iyadu marka boodyahan iyo sinta iyo waxaasoo dhan lagu xiraayo qabanayso waa gorgoradoo kale hadii gorgorad laga yeelo midaas unbuu hadda tilmaama u tilmaamay taas qaala xadaanaa axmedu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbarana bnu jurayjin ana ayuuba ahbarahu qaal samictu bna siriina yaquul jaaءat umu caطiyata radia allahu canha imra'atu min alansaar ayaa timid min allaatiina ka mid ahayd haweenkii baayacna nebiga la mubaayacooday qadimat ilbasrata basre ayay timid tubaadiru ibnan lahaa iyadoo markaa degdegayso inan iyada ay dhashay falam tudrighu ma aynan haleelin marka wuu ka hor dhintay faxadaatnaa way noo shee warrantay qaalad waxaay tidhi dakala calayna nabiyu sal l slam nebigaa noo soo galay wanaxnu naqsilu ibnatahu gabadhiisa anagoo dhaqayna faqaala igsilnahaa alaaan aw hamsan aw aktara min dalika in ra'aytunna dalika haddaad aragtaan bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin gob ku dhaqa wajcalna fi laakhirati midda dambena kaafuuran ogaa barafuun iyo yeela fain faraqtunna haddaad dhammaysaan faaadinnanii isoo ogeysiya qaalat falamaa faraqnaa markaan dhammaynay alqaa ilaynaa wuxuu noo soo tuuray xiqwahu macawistiisa ama hosguntigiisii faqaala waxa uu yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jirhkeeda la xidhiirta ka yeela oo ka dhiga walam yazid calaa daalika intaa kama siyaadinin walaa adrii ma ogi ayu banaatihi ayb gabadhiisa yacni midda ahoo ay tahay ta ay sheegaysa walaa adrii aya banaatihi wa zacma ana alishcaara waxa uuna sheegay marada jirhka lala xidhiirinayo la xidhiirintaas waxa uu yidhi ulfufnahaa fiihi ku duuduuba wakadalika kaana bnu siriin sidaa ayaa ibnu siriinna ya'muru uu amrayay bilmar'ati haweenayda an tashcara walaa tu'sara ibnu siriin isaga wuxuu arkaaya in yacnii hoosgunti aan loogaga dhigine in lagu xirxiro an tushcara walaa tuzara saas an tushcara in marka ishcaar looga yeelo walaa tuzara aan markaa macwis looga dhigin walaa adri aya banaatihina waxaa dhahaya waa ayuub wa fiihi daliilu calaa annahu lam yasmac tasmiyataha min xafsa kama uunan maqlin baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan yujcalu waxaa la yeelayaa shacru lmar'ati haweenayda tinteeda alaaata quruunin saddex gees marka loo shalleeyay saddex dabitaan ayaa looga dhiga qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan can hishaam can ummi lhudayl can ummi caطiyata radia allahu canha qaalat dafarnaa shacra binti nabiy sal l slam nabiga gabadhiisa tinteedii ayaan xirxirnay tacni alaaata quruunin bay ujeedaa wa qaala wakiicun qaala sufyaan naasiyatahaa wa qarnayha labada dhinac iyo fooda gadaal ayayna markaa ka tuureen xadiidku marka wuxuu daliilu yahay meydka tinta in loo dabi karo khilaafan liman manacahu culamada qaar waxaydhan lama yeelaayo kuwana oo see la yeelayaa marka madaxa loo dhaqo tintoo wada jirtaa la iska sii dayay wax la kuuskuusaayo la xiraayo ma lahi qaar kalena waxay yidhaahdeen waa la samayn karaa xadiidkan marka khilaafka waxa keenay waxay tahay ama ma'khadka mas'alada ficilkan umu cadiya ay sameeyeen nebiga maa amray mase ayagaa ku ijtihaaday hadday ayaga ku ijtihaadeen dee mawquuf waayo markaas haddaynan ayaga ku ijtihaadin oo nebigu ou farayna waa marfuuc daliilow noqonaa marka xoogle soo ma fahmi marka meeshaas waa meeshay ku taagan tahay qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen in nebigu amray baciid maaha maynu ogaaday xataa ugu yaraan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan yulqaa waa la ridayaa shacru lmar'ati haweenayda tinteeda khalfahaa gadaasheedaa laga ridayaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can hishaam bni xasaan wa huwa alqurduusiyu qaala xadatatna xafsatu can ummi caطiyata radia allaahu canha qaalat tuwafiyat waxaa la oofsaday ixdaa banaati اnabiy sal l salam nebiga gabdhihiisa mid ka mid ah faataani اnabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa noo yimid faqaala waxa uu yidhi iqsilnahaa dhaqa bisidri gobku dhaqa witran tirays alaaan aw hamsan aw akara min dalika in ra'aytunna haddaad aragtaan daalika kaagaas wajcalna yeela fi laakhirati midda dambe kaafuuran ka yeela ow shay-an ama wax min kaafuurin ah fa idaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu fa alqaa ilaynaa xiqwahu fadafarnaa shacrahaa tinteeda ayaan guludnay alaatata quruunin saddex gees wa alqaynaahaa khalfahaa xagga dambe ayaanna ka ridnay meeshaasaa marka tarjamada iyo xadiidku ay iska waafaqaayaan وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه